Mario Ritter Jr.
habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhegaystayaal waa habeen jimcaha bisha disembar sannadka labada kun afar iyo labaatankana waa toddoba-iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka miterband iyo bogga v o e somaali com saacaduna haatan afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garab iyo daanduray qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa ee dunida v o a waxaa ka mida warbixin ku saabsan qaar ka mid ah waxgaradka muqdisho uu aragtidooda ka dhiibtay booqashadii madaxweynaha ee asmara iyo siyaasadda dowladda ee gobolka geeska afrika anigu waxaan qabaa booqashada madaxweynaha uu aaday eritereya iyo wafdiga wasiirka arrimaha dibadda uu hogaaminaya oo loo diray masar inay xoojinayso heshiisyadii hore oo naga dhexeeyey aynan waxbaba u dhimaynin heshiiska annaga iyo etoobiya
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan dhegaystayaal barnaamijka faaqdaada oo isagu ku saabsan muddada labada sano ka yar ee u hartay dowladda soomaaliya iyo suurtagalnimada in ay dalka ay gaarsiiso doorasho qof iyo codab dowladda wakhtigan jirta waxay soo bilowday xilli hore diyaargarow oo dabcan diyaargarowgaas oo heshiisyo lasoo gaaray golaha wadatashiga qaran kadibna dastuurkii wax looga soo bedelay xeerarkii doorashada quseey la keenay maanta waxaan maraynaa meel fiican oo bilow ah ereyga horta aan saxna ah qof iyo cod sida sharciga uu sheegaya waxaa leeyaha beelaha waa loo astaynayaa kuraasta marka taa marka laga hadlayo waxaan ka hadlayna waa doorasho toosane kama hadlayno qof iyo cod doorashada waa loo baahan yahay opportunity badan waa la haystaa konton sano ka hor ayaa ummaddan ugu dambeysay inay wax doorasho qof iyo cod galaan qodobo kalena waa dhegaysan doontaan dhegaystayaal hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii ciidamada israa'iil ayaa weeraray jimcaha maanta ah cusbitaalka kamaal cadwaan oo ka mid ah saddexda cusbitaal ee keliya ee xarumaha cirifka waqooyi ee maraykanka khaza iyagoo ku amray dhowr bukaan iyo boqolaal qof oo kale inay ka baxaan xarunta sida ay sheegeen saraakiil sidoo kale israa'iil ayaa duqeyno waxa ay ku dishay ugu yaraan shan iyo labaatan qof sida dhakhaatiirtu ay ku warrameen iyadoo mid ka midna duqeyntaasi laga geystay guri ku yaala magaalada khaza ayna ku dishay shan iyo toban qof dhakhaatiir iyo dad rayad ah sida uu sheegay gurmadka deg deg ah wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa sheegtay in uu go-ay xiriir ay la samaynayso shaqaalaha gudaha xarunta oo cadaadis xoogani uu kaga imaanayay ciidamada israa'iil muddo toddobaadyaa milatariga israa'iil ayaa sheegay in ay sameeyeen dadaallo lagu yaraynayo waxyeelo soo gaarta dadka rayadka ah ayna fududeeyeen daadgureen ammaan ee rayadka bukaanka iyo shaqaalaha caafimaadka ka hor howlgalka mana bixin faahfaahin intaasi dheer war-saxaafadeed ay ciidamada israa'iil ay ku sheegeen in cusbitaalka kamaal cadwaan ee waqooyiga khaza u yahay xarun ay ka howlgelayeen argagixisada xamaas warkiina dhegeystayaal waanaga intaas aan ku horeynaya xoutiyiinta dalkaasi yemen ayaa gentaal waxa ay uh, ku rideen israa'iil subaxnimadii hore ee jimcaha maanta saacado kadib markii mawjado duqeyno ah oo israa'iil ay ka geysatay garoonka dowladaha ee ugu weyn yemen xili agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o uu doonayey inuu halkaasi ka duuro warbixin ay wakaaladda wararka ee a p ay arrintaasi ka qortay waxaa soo jeedinaya maxamed cabdi xasan sandheere saddex qof ayaa ku dhintay tobannaan kalena way ku dhaawacmeen duqaymaha ay maanta diyauradaha israa'il ka fuliyeen dalka yemen dadka dhaawacmay waxaa ku jiray mid ka mid a shaqaalaha diyaaradda qaramada midoobey sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobey hay-adda ayaa sheegtay in xubintaasi ka mid a shaqaalaheeda lagu sameeyey qalliin xaaladdiisuna ay hadda wanaagsan tahay dhinaca kale milatariga israa'el ayaa sheegay in gantaalla ay soo rideen xuutiyiinta hawada ay kaga hor tageen gantaaladooda difaacu ka hor intaayna soo gelin dhulka israa'el dhowr maalmood toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa gantaalada ay xuutiyiintu ku soo tuurayeen israa'el ay sababeen in meelo ka mid a israa'el laga dhawaajiyo seedhiga digniinta xuutiyiinta ayaa sidoo kale bartilmaamidsanayey maraakiibta maraysa marinka badda cas iyagoo sheegay in weeraradooda ay ku garab taagan yihiin falastiiniinta ku sugan khaza ee israa'iil weerarka joogtada ku hayso duqaymaha israa'il ka geysatay garoonka sanca ee ugu weyn yemen jimcaha maanta ayaa dhacay xilli uu garoonka ka dhoofayey agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o wafdi heer saraha oo ka socda qaramada midoobay oo uu hogaaminayo madaxa w h o tedros gebreyesus ayaa ku sugnaa garoonka iyagoo sugayey inay ka dhoofaan markii ay duqayntu dhacday waxaana ku dhaawacmay shaqaale ka tirsan laanta adeega hawada ee qaramada midoobey sidaasina waxaa sheegay afhayeen u hadashay qaramada midoobey oo lagu magacaabo stefani trembley taawarka laga haga duulimaadyada hawada qolka nasashada oo wax ka yar hal mitir u jira meeshii aan joognay iyo dhabbaha ay diyuuraduhu ku cararaan ayaa duqaymuhu ay waxyeeleeyeen sidaasi waxaa barteeda ex ku tidhi afhayeenka w h o tremble ayaa intaasi ku dartay in kooxdii qaramada midoobay ay ka tageen garoonka haddana ay ku sugan yihiin goob ku taalla magaalada sanca oo sida ay sheegtay ammaan ah iyadoo shaqaalihiina ay caafimaad qabaan shaqaalihii dhaawacmay ayaa lagu daweynayaa cisbitaal ayay tiri tremble tremble ayaa intaasi ku dartay in qiimaynta burburka geeda diyuuradaha la samayn doono jimcaha maanta si loo eego in tedros iyo kooxda qaramada midoobay ay ka bixi karaan yemen iyo in kale trembly waxa ay sheegtay in xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres uu cambaareeyey korarka weerarada u dhexeeya yemen iyo israa'il wuxuuna sheegay in weeraradii khamiistii lagu qaaday garoonka caalamiga ee sanca dekedaha badda cas ee yemen iyo xarumaha korontada ay ahaayeen kuwo walaac leh ciidanka israa'il ayaa markii dambe u sheegay wakaaladda wararka associated press inayna ka warqabin in madaxa w h o ama wafdiga qaramada midoobay uu yemen joogay milatariga israa'il ayaa sheegay in weerarka ay ku qaadeen kaabayaasha ay adeegsadaan fallaagada xuutiyiinta yemen ee ku sugan garoonka caalamiga ah ee magaalada caasimadda ee sanca iyo sidoo kale saldhigyo korontada laga dhaliyo iyo dekedaha iyagoo ku eedeeyey in xuutiyiintu ay u adeegsan jireen in lagu soo raro hubka iiraan iyo inay ka soo galaan saraakiisha sarsare ee iiraan madaxa qaramada midoobey ayaa ka codsaday dhammaan dhinacyada inay ixtiraamaan oo ay ilaaliyaan rayidka iyo kaabayaasha dhaqaalaha sida uu dhigayo sharciga caalamiga ah ayay tiri trembley guteres waxa uu ku baaqay in la joojiyo dhammaan tallaabooyinka milatariga iyadoo la muujinayo isxakamaynta ugu badan ayay hadalkeeda ku soo gebagabaysay
warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee a p waxaa soo jeedinayay maxamed cabdi xasan sandheere intiinii dhegeystay idaacadeennii shalay iyo xalay waxaad ku dhegeysateen booqasho uu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ku tegey dalka eritrea iyo booqasho ka horreysay oo uu masar ku tegey wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya labadan dal ayaa bishii oktoobar ee sanadkan heshiis iskaashi la galay dowladda soomaaliya xilli uu taagnaa muran u dhexeeyey soomaaliya iyo etoobiya oo ka dhashay heshiiskii badda ee ethoobiya iyo somalilan ay kala siixdeen bishii janaayo booqashooyinka u dambeeyey ee dowladda ayaa ku soo aaday laba toddobaad kadib markii soomaaliya iyo etoobiya ay ankara ay ku gaareen heshiis turkiga uu garwadeenka ahaa haddaba qaar ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ee ku sugan muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed ee dowladda seynab abuukar maxamed ayaana warbixintan ka soo dirtay muqdisho madaxweynayaasha soomaaliya iyo eritreya ayaa ku kulmay magaalada asmare ee caasimada eritreya laba toddobaaduun kadib markii muqdisho iyo adisababa ay ankare ku gaareen heshiis uu garwadeen ka ahaa madaxweynaha turkiga kaasi oo soo afjaraya khilaaf muddo sanada u dhexeeyay labada dhinac oo ka dhashay heshiiska dhanka badda ah ee adisababa ay la gaartay somalilan rofeor shaafici yuusuf cumar waa diblomaasi sare oo ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya anigu waxaan qabaa booqashada madaxweynaha uu aaday eritreya iyo wafdiga wasiirka arrimaha dibadda uu hogaaminaya oo loo diray masar inay xoojinayso heshiisyadii hore oo naga dhexeeyey aynan waxbaba u dhimeynin heshiiska annaga iyo etoobiya balse shaqaba kuma laheen heshiiska soomaaliya iyo etoobiya u dhexeeya dalkaasaad la heshiinaysiin iyo dalkaa lama heshiin kartiin kuma jirto oo dictation in naloo yeedhiyo iyo faragelin wixii la diidanaa ayay ka mid ahayd heshiiska ankarana wuxuu xaqiijinayay qodobadiisa ugu muhiimsanaa labada waddan inay ixtiraamaan madax bannaanida qarannimada iyo midnimada dabcan in lagu yidhaahdo dalka ha la hadlin annagaa isku xunnahay lama hadli kartid lafteedu waxay ka mid tahay in siyaadadaadii qarannimadaadii madax bannaanidaadii wax loo dhigay sida wasiirka arrimaha dibaddu sheegayna heshiisku kuma saabsaneen bad la siiyey laakiin waxay ahayd sida ay u isticmaalaan dalalka jaarka un clos inay u isticmaasho waxaan qabaana shakhsi ahaan dadkuna u badan yihiin ay xaqiiqduna tahay shuruucda caalamkuna ay sheegaysaa soomaaliya inay xoojiso maadaama dal soo koray ay tahay inay ku qasban tahay dalal badanna inay sii badiso xulufo badanna inay ku qasban tahay say u ilaalisato maslaxadeeda amni horumar iyo diblomaasiyadba labada hogaamiye ma aysan xusin heshiiska ankara inkasta oo warbaahinta asmara ay sheegtay in labada mas-uul ay ka wada hadleen adkaynta heshiisyadii horey u dhex maray oo ay ku jiraan heshiiskii saddex geysoodka ahaa ayay asmare ku wada saxiixdeen soomaaliya eritreya iyo masar soomaaliya ayaa sidoo kale maalmo ka hor wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda axmed macalin fiqi u dirtay qaahira iyadoo tallaabooyinkani ay dad badan u arkaan kuwa ay soomaaliya ugu xaqiijinayso masar ee eritreya in heshiiska ethoobiya aanu wax saameyn ah ku yeelan doonin iskaashiga soomaaliya kala dhexeeyo qaahiro iyo asmara injineer axmed dee maxamed muuse waa baro jaamacadeed oo wax ka dhiga jaamacadaha muqdisho waxaana uu qabaa in uu jiri karo walaaca la xidhiira heshiiska ankara ani ahaan waxay iila muuqataa booqashadaas madaxweynuhu asmare ku tegey laba wafdina uu u diray ethoobiya iyo masar inaanay ahayn siyaasad arrimo dabadeed oo fadhida madaxweynuhu waxaa laga yaabaa inuu isleeyahay aada u muujisid inaanay heshiiskii lala galay etoobiyaanka iyo ankara aan wax saameyna ku yeelan doonin dalalkaas markii hore ee madaxweynuhu jaalka la ahaa laakiin dee kor waa yeel waa wada indhaa layidhi siyaasaddana intaynu inagu weli iska kabanayno oo soo kabanayno iyagu horay u socdeen waa la ogyahay waxa etoobiyaan damacoodu yahay iyo waxa ay rabaan dhammaanba heshiiskani waxa uu ku saabsan yahay oo weliba ordogan uu ku diiqdiiqsaday isagoo afkiisa ku hadlaya wux heshiisku ahaa marka masar iyo dalka la yidhaahdo eritrea labadaba way ka dharagsan yihiin waa laga yaabaa inay yidhaahdaan waa ku maqalay hoosana ka yidhaahdaan daadeer annaga hawshaas nooma taalle adugu haddaad go-aan qaadatay waa idinka ee la dabaasha hawshiina suuragal inay yidhaahdaan marsay u badan tahay weeye laakiin in kabuubyo looga dhigo booqashooyinka yaryar oo weliba dad fara badan oon siyaasadda dibadda aqoon u lahayn la diro waxaad moodaa in aanay wax badan soo kordhin doonin aniga aragtidayda baan hadlayaa marka doolli iyo yaanyuur hal dambiil laguma wada qaado dowladda soomaaliya ayaa dhowaan wafda u dirtay magaalada adisababa si ay usii wadaan qorshaha fulinta heshiiskii ankara inkastoo ay jiraan tallaabooyin ay qaadeen labada dhinac oo la xiriira eedeyn dowladda federaalka ay u jeedisay etoobiya taasoo ku aadanayd faragelinta ciidamada etoobiya ee jubbooyinka inkastoo ay etoobiya ay taasi beenisay haddaba sidee dowladda ay u maareyn kartaa xaaladda gobolka sida isbahaysigii ee la samaysatay masar ee eritreya iyo heshiiska ay la gaartay etoobiya su-aashaasi waxaa ka jawaabaya brofesoor maxamed cumar dalxa oo muddo dheer kusoo jiray baarlamaanka soomaaliya kana mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed wufuudda dowladda federaalka soomaaliyeed ee ay u kala dirtay ama u kala dirayso dowladaha gobolka masar sida ethoobiya eritereya iyo heshiisyada ee madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyeed intaba ay wada galeen dowladahaas waxaanu arkayaa kuwa istaraatiijiyad qoto dheer iyo xeelado siyaasadeed isu dheelitiran oo ay ahmiyad gaar ah mid weliba ay u leedahay masaalixda guud ee dalka iyo dadka iyo dowladda soomaaliyeed intaba maadaama mid weliba ay leedahay culayskeeda iyo ahmiyaddeedaba xiriir ahaan marka loo eego ama ha noqdo xiriirkaasi mid siyaasad ku dhisan ama ha noqdo mid amni ku dhisan ama ha noqdo mid bulsho ku dhisan ama ku dhisan mid dhaqan dhaqaale sidaasi aawadeed dadka runtii arrimahaasi sida guud iyo sida gaara uga hadlaya waxaan aragtidayda ku biirinayaa inay dowladda arrin loogaga fadhiyey ee loo baahnaa in ay tahay waxaa jira dad su-aal gelinaya hanaanka soomaaliya ee u wajahday siyaasadda arrimaha dibadda iyo xaaladda gobolka dadkaasi waxaa ka mid ah xildhibaan axmed maxamed axmed mudane hore oo ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya waxaan qabaa aniga maanta soomaaliya siyaasaddeedii madaxweynaha soomaaliya inuu jahawareer badan geliyey waxyaalo badan aan isqaadanayn iyo isdoodooyin badan oo iska hor imaanaya inuu isku dhex wado gobolka iyo arrimihiisa iyo dowladaha siyaasaddooda isdiidan inuu madaxweynuhu ku dhex haftay wax maslaxad soomaaliyeed oo maanta meel taagan ama siyaasad soomaaliyeed la aamini karaa maanta oo damaanad siyaasadeed oo la qaadan karo soomaaliya maanta inaanay ka jirin marka waxaan anugu odhan lahaa madaxweynuhu waxyaalihii odhan jiray soomaali heshiisa dunida la heshiisa ayaa si kale oo cawaja usoo dhacay oo usoo batay usoo baxay marka waxay ku qurux badneed madaxweynuhu inuu siyaasadda arrimaha dibadda miisaamo oo dejiyo si kastoo ay ahaato waa markii sideedaad ee uu madaxweyne xasan sheekh uu booqasho ku tago dalka eritereya tan iyo markii dib loogu doortay madaxtinimada bishii meey ee sanadkii labada kun labaiyo labaatankii inkastoo booqashadan ay ka duwan tahay kuwii hore marka la eego xilliga ay kusoo aaday ee xaaladda gobolka seynab abuukar v o a muqdisho
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle
waxaanoo wanaagsan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkood ka dhegaysataan idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga toddobaadkanna barnaamijka faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa siddeed iyo toban bilood ayaa hadda u hartay dowladda soomaaliya marka la eego mudakhalaadkeeda haddaba suuragalma taa qabsoomidda doorasho dadweyneo dowladdu dhowr jeero hore ay ku colaalisay inaan dib loogu laaban doonin teendhada islamarkaana dalka ay ka dhacayso doorasho toosa barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya xuseen sheekh maxamuud la taliyaha madaxweynaha arrimaha dastuurka oo marti ku ah sidoo kale barnaamijka waxaa nagala qaybgeli doonaa wasiirkii hore batraalka soomaaliya maxamed mukhtaar oo ka faallooda siyaasadda guddoomiyaha bulshada rayidka cusmaan shaata oo muddooyinkii lasoo dhaafay iyo wakhtiga harsan sheegay inaysan suuragal ahayn qabsoomidda doorasho dadweyne iyo duniye maxamed cali duniye carshaan oo ka soo shaqaysa dowladhiska soomaaliya goobjoogna usoo aheyd doorashooyinkii kala duwanaa dalka ka soo dhacay laga soo bilaabo labada kun dowladdii carta ilaa iyo iminka barnaamijka intaa aynu ku guda jirna waxaynu ku jeexjeexi doonaa qodobkaasi soo dhowaada mar kale aan ku horeeya la taliyaha madaxweynaha xuseen soomaaliya waxaay u diyaargaroobaysaa saad dhowr jeer hore sheegteen in doorasho qof cod ay ka dhacdo dowladda soomaaliyana ay ku colalisay marka bal xaggee wax marayaan
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu dhegeystayaasha iyo asxaabta barnaamijka igala qaybgelaysa v o a waa salaamantihiin salaan kadib dabcan sida aad sheegtay soomaaliya laba kun lix iyo toban laba kun iyo labaatankii maanta mataqaanaa hadda oo la joogo dowladda wakhtigan jirta waxay soo bilowday xilli hore diyaar garow oo dabcan diyaar garowgaas oo heshiisyo lasoo gaaray golaha wadatashiga qaran kadibna dastuurkii wax looga soo bedelay xeerarkii doorashada quseeyey la keenay maanta waxaan maraynaa meel fiican oo bilow ah oo ah in guddigii doorashada uu diyaar yahay uuna u baahan yahay in tasiiraadkiisii iyo howlihiisii lagala shaqeeyo lana howlgeliyo marka diyaargarow fiican ayaa socda oo lasoo sameeyey waxaan filaynaa guddigaas inuu shaqadiisa qabsado arrimaha siyaasadda iyo waxyaabaha kale ee facilitieska ay u baahan yihiin lagala shaqeeyo insha allah
maxamed mukhtaar markay timaado doorasho qof oo isla su-aashan suuragal mata horta bismillahi raxmaan raxiim salaantii waxaan la qabaa saaxiibkay ereyga horta aan saxna ah qof iyo cod sida sharciga uu sheegaya waxaa leeyahay beeraha waa loo astaynayaa kuraasta marka taa marka laga hadlayo waxaan ka hadlayna waa doorasho toosane kama hadlayno qof iyo cod oo qof walba uu isharxi karo kursiga uu rabo qof walba oo codaynaan qofkuu rabo uu dooran karo isagana uu qabiilku doona ahaan karo marka horta meeshaasu dadka in waxay u baahan yihin dadka soomaaliya inay aada u fahmaan waxa laga hadlayo waa doorasho toosane ee lagama hadlayo doorasho qof iyo cod ah sida loo yaqaano oo ah qof walba inuu sharxi karo kursiga uu rabo taa markaan ka gudbo runtii waa arrin aada u mudan in lasoo dhoweeyo mar walba oo soomaaliya ee u durugta dhanka ah in dadka ay matalaadooda ayaga ay dooran karaan waa arrin soo dhow mudan in la taageero balse laakiin waxa ugu muhiimsan waxay tahay wadajir siyaasadeed ama raalli ahaansho siyaasadeed ayaa lafdhawr u ah doorasho walba oo la rabo wadanka inay ka dhacdo haddii doorashada ay keenaysa in dadka sii kala fogaadaan dee waa dhibaato markaas soo kordhaysa balse laakiin haddii ay tahay mid isu soo dhaweynaysa waa wax mudan marka taa waa horta arrinta ugu muhiimsanoo midda labaad oo ayadana muhiimka ah weliba waxay tahay arrinta shuruucda iyo qaabka loo sameeyey shuruucda iyo qaabka loo sameeyey guddiyada laakiin suuragal ma tahay in doorasho saa doontaba u dhiga dadweynuhu inay wax soo doortaan cidda matalayso hadda mar walba waa meesha loo socdo fiiri farqiga u dhexeeya macnaa meesha loo socdo qof walba oo soomaaliya oo yidhaahdo doorasho ma dhacayso abadiyan dee wax macna ma samaynayso laakiin waxa aan ka hadlayno waxay tahay shuruudihii iyo siyaasaddii iyo agabkii loo baahnaa ma haysanaa si ay u dhacdo taas waa marka meesha cilladda ay ka jirto gudoomiye shaatax labadii kun qarta kadib markasta waxa ay ahayd in dadku wax soo doortaan oo rajada ah dadku wax ma dooran doonaan meeshay taalaa laakiin hadda suuragal ma tahay waqtiga koobana harsan in dowladdan ay hirgeliso doorasho dadku inay iyaga soo doortaan wakiiladooda
bismillahi raxmaan aada umahadsan tahay waxaan salaama senator xuseen maxamed mukhtaar iyo duniyaba oo igula jiro barnaamijkan runtii waxaa mukhtaara meelo badan kaga raacsanahay oo ah doorasho qof iyo cod marka la leeyahay iyo doorasho oo four point fiveka weli lagu soconayo oo kuraasta weli aysan four point five ku salan tahay waa kala duwan tahay marka in la fahmo horta taas aaday muhiim u tahay doorashada hadda aan ka hadlayno waa doorasho toosan oo la rabo in la qabto mar haddii kuraastii jaaq qabiilada ay kala leeyihiin oo aysan noqonayn kuraas markaa loo tartamaayo oo keliya loogu tartamaayo kursi kursi loogu tartamaayo aysan ahayn dadku inay mataqaanaa ay u furan tahay inay doorashadii markaas ay ka wada qayb galaan marka waxay la tahay runtii doorasho qof iyo cod inay qabsoonto xaaladda aan ku sugannahay farqi weyn aan udhexeeyo qabsoomidda iyo situationka hadda aan ku sugannahay marka waxay u baahan tahay howlo badan oo in la caddeeyo u baahan siday ku qabsoomayso doorashadii qof qof iyo cod ah waxaana weli muuqda inaanu maaragtaa dowladdu waxay hadal haysaa oo keliya doorasho qof iyo cod aan qabanaynaa technically sida loo qabanaayo imkaaniyaadkii sahlila in la qabto waxaasoo dhan weli miiska ma saarno marka saadaalintaas saadaalinkanna waa iska mataqaanaa mid ku salaysa xaaladda hadda dalka ku sugan yahay laakiin wax war badan iyo iyo iyo hadal badan iyo iyo xog badan waxay ku dhiman tahay weli dowladda ku dhiman tahay
duniya maxamed cali su-aashaas mid kuu muuqataa inay inay suuragal tahay bismi illaahi raxmaan raxiim waa salaamaya v o iyo asxaabta igala qeybgelaysa dooda iyo bulshada soomaaliyeed dhammaan su-aashaada markaa u noqdo jawaabtee aniga fikir ahaantayda doorashada waa loo baahan yahay opportunity badan waa la haystaa konton sano ka hor ayaa ummadan ugu dambeysay inay wax doorasho qof iyo cod galaan sida saaxiibada ay sheegeen maxamed mukhtaar iyo ay sheegeen horey shaatax horta waxaa ka horeysa qaabka in la isla fahmo doorashada qof iyo cod oo haddana le four point five ayaa saldhig u ah oo lagu saleynayo ma tahay marka doorasho xor iyo xalaal ah ma noqonaysaa midda kale oo jirto meesha makaaniyaadkii miyana in la iskaga riyoodo keliya ma ah waqti ma la haystaa oo waqti intaas lagu qabto dadkii tirakoob ma la sameeyey maxkamaddii dastuurigii ma jirta oo dadka beri kala reebi lahayd guddiga siduu ku imaaday guddigii hore waxaan ognahay sixteengii dowladda xasan dowladdii hore uu hogaaminayay guddigii la dhisay halkee ku dambeeyeen xaliimiyari iyo yacni haddii aan guddiga axsaabtiiba ay aan si commissionka si saxa ayna ku imaanin ay ku imaadaan qof jeclaysi ama qofka markaas baawarka haya dad uu soo magacaabay iyo in la xulafo ah ma noqonayaa waay guddi oo oo dhexdhexaad ah ma noqonaya oo laisku aamini karo oo dadka u dhexeeya mise wuxuu noqon doonaa taariikhda sidaan soo hayna ama waaye aragnimadeenna kii labada labada teeram ku dhawaaday inuu jiro oo halka teeram ahaa ee labada guddi lagu kor lagu kordhisay marka riyo uun ma soconaysa laakiin waaqiciga in loo dhacaa fiican
xuseen bal dadka u sharax doorashada arabtaan inaa qabataan sideed toban bilaa harsan dabcan telekoob dadweyne ma jiro maaragtay tasiilaadku doodo badana ka taagan dooda dhaqaalaha way imaan doontaa qaybaha dambe su-aalina ku jirtaa sideed rabtaan inaad dalkan doorasho u qabataan
waa mahadsantiin asxaabta n aragtidooda iyo consernka ay muujinayaan qeybo ka mid ah waa jirtaayo shaqaa dhiman taa la iskuma haysto laakiin shaqo fiicana lasoo qabtay guddiga ayaan ka sugaynaa inay mataqaanaa jadwalkooda iyo road mapkii doorashada ayaga ay la yimaadaan ayaga oo dabcan raacaya heshiiskii golaha wadatashiga qaran ama warmurtiidkii hadduu dambeeya golaha wadatashiga qaran oo laga sugaayo juun inay qabtaan doorashada dowladaha hoose taa marka dabcan golaha ka hadlayso golaha sheegada waa golaha ay ka maqan yihiin laba maamul goboleed oo puntland jubbaland aysan joogin marka waa waa waa dowladda dhexe iyo saddex maamul goboleed may waa mahadsan tahay hal dowlad goboleeda ka maqan oo puntland ah inta kale raallia isaga ahayn waa soo saxiixeen yaana mataqaana taas hadda wakhti badan ba isaga luminin heshiisyadii lasoo saxiixay dhaqangelintooda baarlamaanka markay ku wareejiyeen kadib qofkii ka noqda asaga mataqaana u taallaa midda oo ay asxaabta hadda ay soo jeedinayeen ku saabsan doorashada dhacaysa nooceeda horta waa mid waa ku waafaqsanahay nooca doorashada hadda dhacaysa waa mid wadankeena la jaan qaadaysa dadka mataqaana marna nooca doorashada iyo mataqaana iinteeda iyo ceebteeda duraya marna xaalka wadanka sida uu yahay intay mataqaana fiiriyaan doorashada ma dhici karta aaminsan inay iswaafajiyaana laga rabaa dalkeenna maxaa dhici kara oon duruufta hadda aan ku sugannahay la jaan qaadi kara hor u socon karna waxaa la samayn waxaa la samaynaa doorasho toosa waaye doorasho qof iyo codana way tahay hal mid waa sax oo doorashada mataqaanaa baarlamaanka labada aqal ay dadka inta badan fiiriyaan ayada waxaan dhahnay for the time being hore ugama gudbi karno reerkiiya kuraastii reerihii ha loo ilaaliyo laakiin doorashada dhacaysaahu waxaa waaye dhowr category waaye mar waa fulin iyo baarlamaan baarlamaankaan u kala qaadno golo deegaan iyo dowlad goboleed iyo golaha caasimada muqdisho saddexdaasba mataqaanaa waxay doorashadooda u dhacaysaa qof iyo cod qof soomaaliyeed oo xisbiga uu soo xusho ayaa la dooranaa qabiil la fiirin maayo waa nidaamka doorashada la yidhaahdo liiska xiran oo uu xisbiga soo qoranayo mataqaanaa golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka dowlad goboleedka waxaa soo haray fulinta degmadan mataqaanaa la yidhaahdo waa beri maayarkeeda ama guddoomiyaheeda degmada dadkaa dooranaya sidoo kale mataqaanaa muqdisho maayarkeedana waxaa dooranaya dadka shacabkaa dooranaya ma ahan mataqaana mid qabiil laga fiirinaya ma ah si la mida madaxweynaha dowlad goboleedka ama hogaamiyaha dowlad goboleedka iyo madaxweynaha federaalka baarlamaanka federaalka labadiisa aqal ayaa xeerku wuxuu qorayaa in reerihii la fiiriyo inta kasoo hartay marka waa doorasho toosa qof iyo cod ah ayada nafteeda waa doorasho qof iyo cod ah oo dabcan qof kasta inuu hal cod leeyahay universal suffrage ayaa requirements badan u baahan laakiin qof iyo cod marka la yidhaahdo halka qof hal cod inuu yeesho waa requirementigeeda taa marka asxaabta mataqaana intaasaan ka leeyahay laakiin mid aan mataqaana isku waafaqsannahay doorashada diyaar garow badanay mataqaana u baahan tahay laakiin dowladda waxay rabtaa in guddiga mataqaana ay kala shaqayso in juun laba kun labaatan iyo lix ay qabato labaatan iyo shan sorry ay qabato doorasho qof iyo cod ah oo golaha deegaanka ah tan kalena ay qabato guddiga ka hadlay xuseen guddiga ka hadlayda waa guddigii aada samayseen oo puntland maqan tahay oo tala jubbaland ku jirin oo laga yaabo in hogaamiyaasha mucaaradka ay keenaysan raaidku marka sidee loo kalsoonaan doonaa guddiga su-aalan ku weydiina haddii mataqaanaa nin nairobi iskaga qaylaya ama mataqaanaa shawarmo isaga cunaya uu sharci yahay waxa uu sheego adinkaad soo xiganaysaan baarlamaankii soomaaliya mataqaanaa golihii wasiirada ummadii soomaaliya dadkii matalayay oo xukuumadii iyo mataqaanaa dowlad goboleedyadii waxay soo sameeyeen oo sharci kasoo dhigeenna la duraayo bal yaa mataqaanaa noo talinaayo oo hadhowdii aan rabnaa wixiis inaan qaadano ma waxaan rabnaa nairobi in go-aan lakaga soo gaaro su-aasha adaan ku weydiina dadka hadda yimid guddiga dhaliilo waa yeelan karaan la iskuma haysto qabaa-ilay ka yimaadeen oo waxay ka kala yimaadeen deegaano iyo dad baa mataqaanaa keensaday qaar waa la dhihi karaa laakiin duruufteenna sida ay tahay waay ma ma wax kale oo cid kale guddi kale oo la keeni doono oo mataqaanaa cidda keeni karta guddi sidaas ka duwan oon maanta reere laga fiirinaynin oon deegaane laga fiirinaynin cidda keeni kartaa la rabaa duruufteenna wax la jaan qaadi kara ayaan maanta wax ku dhisan karnaa tabarteenna ayaa sidaasa maanta reeraha waa la iska fiirinaa deegaanada iyo hogaamiyaasha waa la isqancinaa intaas mataqaana in la isaga qancaan rabaa ayadoo saasay taan rabnaa wixii ugu macquulsan oo waddankan ka hirgeli kara in la qabto wax perfect lagama yaabo maxamed mukhtaar markay timaado wada ogolka siyaasadda waxaad ogtahay golaha uu soo khaganayo xuseen qaarkooda hadda dowladdii dagaalba kula jiro meelaha qaar xabada dhacayso marka maqnaanshiyaha labada maamul goboleed iyo mustaqbalka in doorasho la aadaahay mis qaban karta intaanan waxaan rabaa dhowr qodob horta inaan aan aan saxno ee doorashada kama had kama had ee kama harin sideed iyo toban bilood sida ay sheegeen golaha wadatashiga qaranka ay go-aan ku gaareen waxay yidhaahdeen bisha juun ee waa inay dhacdo doorashooyinka dow- dowladaha hoose taa macnaheed waxay tahay lix bilood ayaa ka haray sidoo kale midda dowlad goboleedyada waa inay dhacdo bisha september waxaa ka haray marka sid- ee sagaal bilood ee tan aad ka fikirayso waxaan u maraynaa midda federaalka ah okay xagga ii dhig arrinta waxaan rabaa saaxiibka inaan saxo ee dadka soomaaliyeed macnaha ee sharciga doorashooyinka way ee sharciga ee doorashada way akhriyeen waxaana si cad uu sheegayaa in la ilaaliyo saami qaybsiga beeraha dadka dee af soomaali waa waxa uu ku qoraya maaha af ingiriis kuma qorna saami beer qaybsiga beeraha ama ha noqoto midda ee federaalka ama ha noqoto dowlad goboleedyada ama ha noqoto midda deg- ee dowladaha hoose kulli waa in la ilaaliyo saami qaybsiga beeraha waa mid qodobka ee midda oo dadka ay u fasaxan yihiin waa midda midda la mid ah federaalka hadda federaalka laba boqol iyo toddobaatan iyo shanta beelaha ayaa qaybsada saas ayay dad ku yimaadaan laakiin cid kasta ayaa isu soo sharxi karta madaxweynimada marka way kala duwan yihiin maanaha marka ay imaada meeyarka waa furan yahay waa run laakiin markay imaada golaha ha noqdo macnaha eh, local councilka ama ha noqoto baarlamaanka dowlad goboleedyada ama ha noqoto midka federaalka beelaa lagu qaybsanaa marka taas marka la fiiriyo meesha arinta qabiilka waxba iskama bedelin marka horta taas waaye tusaale ahaan hadda gobolka banaadir sagaashan iyo todoba qof aa aa loogu talagalay muqdisho council in loo sameeyo taa waxaa qaybsanaya qeybaha ee qabiilada qaybsanaya markaasi waxay ku imaanayaan ayagoo ee, kuraastii ay matalayaan xisbiyo imaanayaan marka horta dadkii ee, waxay u baahan yihiin arrinta ee, dhankaas inay ka fahmaan arrintan ee, dowlad goboleedyada maqan ee, sharciga doorashooyinka wuxuu leeyahay doorashadu waa inay ka dhacdo soomaaliya oo dhan ee, haddii soomaaliya oo dhan marka marka la leeyahay waa loo wada baahan yahay cid walba oo ka tirsan in ay qayb ka noqoto macno badan ma samaynayso in qayba ay dalka maqaan laakiinse taas waxaa lagu gaaraya dee wadahadal in madasha la soo celiyo in wadaxaajood lagu raadiyo in dee laisu turo sababto ah annaga waxaan rabnaa doorashooyinka inayna isu soo dhoweeyaane ee ma rabna doorashooyinna sii kala fogeeya ama colaad gaarsiiya ama xabad dadka isku ridaan marka anigu waxaan aaminsanahay in mar walba loo baahan yahay madashii in la soo celiyo ogow arrintan oo laisku haya hadda doorashaa laisku hayaa laakiin dhammaan arrimaha federaalka quseeya arrimihii amnigaa laisku hayay arrimihii waxbarashada laisku hayay arrimihii caafimaadka laisku hayay waxaasoo dhan waxay u baahan yihin in laga wada hadlo oo go-aan laga wada gaaro
sheetax markay timaado ee, muranka siyaasadda ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedku iyo walaac aad qabteen maalmihii lasoo dhaafay xaggee laga aadi karaa meesha
wala horta een, mar kastoo muran siyaasadeed ama khilaaf siyaasadeed oo dhaco waxaa lama huraan ah oo aan laga fursanayn in la wada la wada hadlo wada hadal ayaa wax ku dhamaan karaan si kale wax ku dhamaan karaan haba yaraatee ma jirto marka tan ugu horeysa aan anaga aan arag u aragno inay muhiim tahay waxay tahay in horta laga wada hadlo wixii markaas taagan sidoo kale waxaa kaloo muhiim ah qaabka loo wada shaqeynayana inay naqato qaab shaqadu ay cid kastoo mas-uuliyaddeeda leh loo dahayo ilaa hadda waxaa muuqato doorasho qof iyo cod ah in eh, go-aankeeda iyo iyo siyaasaddeeda kor lagu haayo aana weli hoos imaanin aniga xuseen Abdu- xuseen noo sheegi doona haddee jirta haddee jirto in wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka uu la kulmo wasiirada arrimaha gudaha dowlad goboleedyada ay ka wada hadleen go-aankii s c ay gaartay sidii loo hirgelin lahaa aniga horta meel kuma ogi haddee jirto oona loo sheegi doonaa laakiin waxaa noo muuqato oo hadda arkeenaa inaan isla soconba maxaa yeelay waxaan guddiga doorashada la kulanay waxay noo sheegay inay heer degmo councilkii iyo heer federaal maamul goboleed iyo heer federaalba iyaga ee mas-uulkii inay qabtaan waxay ahayd markaan la shireenay saddex maalmood ka hor shalay waxaa la dhisay golihii deegaanka degmadii mahadaay oo lagu dhisay qaabkii mataqaanaa oo hore wax lagu dhisay aan qof cod ahayn guddigana waxay noo sheegeen ma sidii markii iyaga loo magacaabay loo dhaariyey inay mas-uul iyaga ka yihiin doorasho kastoo dalka laga qabanayo xaggee wax ka qaldan yihiin
marka waxaad leedahay dowladdu sama socoto leslama socdo leslama socdo waxaana keenayo eh, go-aankii oo kor lagu haayo eh, mas-uuliyadda oo kor lagu haayo waxyaabaha marka dadka eh, badanaa ay qowdareynayaan waa taa runtii eh, waxaan jeclaan lahaa in la kala saaro rabitaanka shacabka ee doorasho qof iyo cod ah iyo capacity-ga dowladda inay ku hirgeliso doorasho qof iyo cod ah waqti u haray iyo iyo tasiilaadka ay haysato in la kala saaro aada u jeclaan lahaa maxaa yeelay dadku waxay rabaan doorasho qof iyo cod ah waxa su-aasha ka taagantaa waxa ay tahay capacity-ga dowladda iyo dadka dowladda hoosha u wado iyo iyo iyo sida wax u wadaan iyo waqtiga hare aanay rasid dhamaanin
duniya markaad fiiriso arrinta doorashada guddiyada hadal sheegta waqti guddi shaqaynaya waqti ka dhammaaday markii dambena dhamaan waa la kala diray marka guddi hadda la sameeyey rajo ma ka qabtiin ka ka ka khibrad ahaan inay ka shaqayn karaan doorasho guud ahaan soomaaliya ka dhacdo
guddigan waa ka hadalnay oo annaga golaha wada tashiga waxay soo saareen arrintan maanta arrin ka horreysay soo saareen waxay dhaheen labaatan labada kun labaatan iyo afarta ayaan qabanaynaa doorashooyinka deegaanka kuwii oo isteediyada madaxweyneyaashiin waxaan qabanaynaa november wixii oo dhan inay soo gubteen waa ujeedaa micnaha laablakac waxa haddii lagu sameeyo oo realitiga ka fog lagu lagu riyoodo waxa riyo ma soconayso waxa soconaysa in roadmap uu jiro roadmapkiina in lagu dhaqaaqayo qorshe jiraa qorshe howleed inuu jiro waaye oo doorashada ah midda kale oo meesha ugu muhiimsan waxa waaye in loo wada dhan yahay dadka waxa waay haddii heshiis uu meel maraayo labada kun iyo labaat siddeed iyo tobankii waxaa og tahay heshiiskan hadda qaabka loo dhigay axsaabta inay ku imaanayaan in guddigii doorashooyinka ee markaas jiray ee xalimiir ay hogaaminaysay iyo maamuladoo dhan oo gobolka banaadir la jiro oo madaxweyne iyo ra-iisul wasaarihi joogaan baydhabo in lagu gaaray haddana madaxweynihii markaas jiray waa tay dhuusamareeb marka la iskugu tagay oo niri intuu soo jiitaba soo jiitaba soo jiitaba waqtigii laastiga markay tahay oon annaga bulsho reedadana aan dhuusamareeb wan niri suurtagal ma aha waxaan maalintaas waxaan ku dhawaaqnay in aan diyaar u nahay haddaan bulsho reed nahay maamulada iyo saddex maamulna waa isla jireen laba maamulna waa isla jireen saa u xasuusato tii u dambeysay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahoo kala socdana waa isla jireen idinkoo heshiis ah ayay doorasho qof iyo cod ku dhici karta maantana waxaan leeyahay aniga oo fikirkeyga iyo in ila mid aho aqoon-yahanaba ay leeyihiin oo fikirka ay qabaan waxay tahay war toddoba qof ayaad ku ahaydeen toddobadii qof baa laba maqan tahay ayadoon la wada loo wada hadal la furin oon laisu soo dhowaanin waxba ma suurtoobayaan waqtigana waqtigana waqtigana waqtigana suurtagal ma ahan dad aan la tirin
xuseen sheekh maxamuud labaiyo labaatankii kow iyo labaatankii xubnihii mucaaradka kuwooda ugu tunka weyna ku jirteen madaxweyne xasan iyo tiimkii bannaanka joogay dowladdii farmaajo waxaad ku haysateen in wada ogolaan siyaasadeed in saamileedu maqnayd labadii maamul goboleed oo hadda laga rabaabay isla maanta meeshay joogtaa marka ma shalaa saxnaadeen mase maanta saxantihiin waa mahadsantahay madaxweyne farmaajo waxyaaba aan ku haysana waa jirtaa waxaa ka mid ahaa dabcan in loo dhan yahay annagana weli waana ku qabsan karaa laakiin hal mid oo madaxweyne farmaajo aan hadda uga duwannahan kuu sheegaa dowladda sanad iyo mataqaana sideed biloodaa u dhiman sida aad sheegtay waqtigay weli haysataa broseeskan waxay soo bilowday markii madaxweynaha lacaleema saaray maalintii lacaleema saaray maalintii ku-xigtaa lasoo bilaabay ilaa markaas waa lasoo waday soomaaliya iyo challengegeeda ayaa mataqaana dib u dhac uu soo soconayay dowladdii oo waqti haysata in la yidhahdo waxba ma qaban kartiine hadda doorasho dadban aada ayaa saaxiibaday qaar ka mid ay ku doodayaan marka sidaa intaan la dhihin waxaa ila fiican waxaa waxaa ila fiican waxaa ila fiican waxaa waxaa la qabtay heshiisaa doorashada laga soo gaaray n c c da ay heshiis ka soo gaaray may heshiis waa la soo gaaray cabdiqaadir maadaan goobjoog u ahayn puntland waa ka maqan tahay sax laakiin inta kale heshiisay kasoo gaaray maanaha anig kuma diidan inay cidi maqan tahay inay cidi maqan tahay mana kuu diidan laakiin in baa isku raacday baarlamaankiyaa dastuurka wax uga soo bedelay baarlamaankii haddana mataqaanaa fiiri waxaan la isku haysanin adduunyada ma jirto si loo kala baxaa jirto go-aanada loo gaaro go-aanka waxaa loo gaaraa si mataqaanaa wadar ogolaa looga soo gaaraa waxaa loo gaari karaa mataqaanaa majority haddana loo gaara baarlamaanka go-aanka si u gaaro waa taqaanaa lagaga sheekayn maayo hadda calaa kulli xaal guddi doorasho oo baarlamaanka soo ansixiyey ayaa meesha jooga soo maa dhan dhinacaas waxaa waaye siyaasadda dowladda waxaa uga degsan dadka ka maqan oo dowlad goboleedyada ah iyo mataqaanaa siyaasiyiinta kale ahba inay miiska lasoo fadhiisato oy ku qanciso inay mataqaanaa dabcan broseska dhinac ka soo raacaan dowladda inaanay ayada qorshe la imaanin oo ayada aanay mataqaana ajenda siyaasadeed oo doorashada la imaanin iyo dadka in la qanciyaa laba kala ah dadka inay ku qancaan waa laga rabaa dowladda inay qancisaa laga rabaa laakiin dowladda inay meel iska fadhiisato oo layguma qanca ay tirahdo sax maaha haddaba marka fiiri een, madaxweyne farmaajo ayadoo waqtigiisii u dhammaaday ayuu yidhi laba san halle igu daro doorasho qof fiicodan qabana waxaan uga duwannahay taas waa waqtigaa haysanaay doorashada dowladaha hoose dowladda ha lagu tijaabiyo inta aan federaal la aadin intaan dowlad goboleedba la aadin soo ma lihin juun laba kun iyo labaatan iyo shan oo hadda lix bilood iyo shan bilood naga xigto ama toddoba bilood naga xigto soo ma ahan waxaan leenahay doorashaan qabanaynaa fursad ha la siiyo ha la shaqeeyo shaatax iyo saaxiibada iyo Markan- bulshada markan- reedka markan- meesha ku daro saatax iyo saaxiibada bulshada reedka waxaan ka codsanaya waxaan ka rabnaa dowladda inay kala shaqeeyaan dadka ay rabaan in la qanciyo inay miiska soo fadhiistaan dowladda hore isugu soo dayday waxay rabaan dadkaas ayaga inay wax saxiixaan mandateka dadka haysta inay wax la saxiixaan ay rabaan taasna gar ma aha talo ay leeyihiin talada tandowga ah in la- inta lasla qaato dowladda lagu taageeraa la rabaa saaxiibaday waxaan rabnaa inay dadkaas miiska soo fadhiistaan inay qayb ka qaataan annagana diyaaran unahay inaan mataqaanaa dowladda aan soo fadhiisanne haddaan dib ku colisho sanad iyo barko ama laba sano ka hor baydhabo marka habaddu ka dhacday siyaasiyiintii damaca ku jira aad ka mid ahayd waxay ahayd laba kun afar labaatan disembar in eh, saaxiibka hadda joogo meeshuu ka baxo marka sanad kasta wax qabadlaanti maa loo fadhin doonaa mase waxaa leedahay weli uun rajaa jirta aaminsantahay midda aan leenahay bay meesha halaga dhaqaaqo waay soomaaliya labaatan iyo afar sano ay meesha soo taagan tahay konton iyo lix sano ka hor ayaa ugu dambeysay doorasho qof iyo coda la qabto mataqaanaa inta wanaagsan ay dowladda qabatay waxa ay ka badan tahay iinta iyo meelaha mataqaana la daaweyn karo inta aan daaweyn karin aan daaweyno wixii noo suurtagala maanta aan qabano aan soomaaliya hore u socodsiino waxa aan ku doodaynaba waa taas waay marka een, dadka dowladda dhaliilaya waxa aan ka rabnaa inay berri ayagana fursadan markay yimaadaan ay mataqaanaa doorasho qabtaan ayaa laga rabaa dastuur inay ka shaqeeyaan amni ay ka shaqeeyaan aday adinkay maanta haystaa soomaan laakiin adinkaa inshaalla mucaarad ah So, annaga ma haysano mandatekii dowladdan soo ma haysato waxaa laga qabtay natiijada adaa adaa u jeedaa waxaan waxaan ka- waxaan ka barannay dowladdii shalay ayada oo aan meel u socon meel gaarin ayaa mataqaanaa waqti inay mar last minute inay ku darsatay isku dayday laakiin waxaan ka barannay annaga inaan xilli hore wax sii bilowno xilli hore aan sii bilownay meel fiicanay maraysaa meesha in dib loo noqdo waxaa ka fudud in hore loo socdo intaasaan leenahay annaga maxaa mukhtaray arrinta la xiriirto diyaargarowgu ku olali marka laga reebo guddigan la sameeyo saacadihii ugu dambeeyey baarlamaanka fasax garila marka laga reebo makuu muuqataa inuu jiro diyaargarow kaloo la qabtay Horta waxaan rabaa saaxiibkay eh, xuseen inaan ku ammaano haddii hadalka uu sheegayay ay dhab tahay oo la leeyahay madashii awal ku koobnayd keliya ee golaha wadatashiga qaranka keliya wax kastoo siyaasadda ka gaaray go-aan oo uu leeyahay waa la furaa oo dadka bulshada rayidka ama dad kale madashii iyo taladii dalka wax loogu soo dara waa run arrin aad aan ugu fadhino aadna u soo dhaweynayno Eh, sababtoo ah waa dee soomaali u- inay wada tashato waa wax fiican taas halkaasaan kaga gudbaa Eh, mana hubo erey ah ma- ama qof dadka halkan fadhiya ama ha noqoto ama meel kale cid ammaanaysa doorasho dadban oo dhehaysa doorasho dadbanaa fiican ani kolley ma maqal marka een, qof walba oo soomaali wuxuu ku rajoona in doorashada ay noqoto eh, doorashada hadda dee waxaa ahayn waa mid toosa kadibna loo gudbo doorasho qof iyo coda Eh, haddii aan marka intaas kaga gudbo oo su-aashaada aan usoo laabto aniga waxay la tahay arrinta ku saabsan fiiri ee d- ee waxaan loo yaqaano doorashooyinka waa geedi socod waaye maalin walba tallaabaa la qaadaa waa la durkaa waa la qaadaa waa la durkaa waa loo sii dhowaana shalay meeshii dowladnimada aan ka joogno ma joogno laakiin arrinta ah macnaha ee, lix bilood ma dhammaystirantaha wax kastoo loo baahna dabcan ma dhammaystirno Ee, heshiiska siyaasadeed ma- oo- ma- loo baahnaa ma- diyaar maya may ma aha shuruucda qaabka loo sameeyey ma- iyo guddiga sida loo sameeyey kalsooni ma gelinaysaa dadka soomaaliyeed oo dhan inay ku wada qancaan inay waxaan yihiin wax daah furno oo raalli isagaya maya macnaa waxyaaba naga dhimanaa jiro marka ani mar walba waxaan aaminsana waxay tahay dowladnimadaniyo waa geedi socod ee waana ku ammaanaa dowladda tallaabooyinka ay qaaday laakiinse ma aha dee kuu dhammaystiran oo noo saamaxa haddii marka ay noo keenayso ee, sidaan waa qasab in wax lagu qabtano ay keenayso oo colaad ay noqonayso oo xabad laysu qaadanayo oo dadka lagu dilaayo dee maden marka macnaha waa waa mashaakil laakiinse inaan dhahno okay hadda siduu ereyga uu sheego ah inteen guuri karnaa intaanan guuri karnaa waxbaa noo dhiman laakiin sida muuqata hadda lix bilood waxyaabaha laysaga baahan yahay ama ha noqoto shuruucdii ama ha noqoto heshiiska siyaasadeed ama ha noqoto agabkii nooma diyaarsano
Eh, intaanan shaatax u gudbin Eh, xuseen markaad fiiriso dowlad goboleed saaxiibada hadda idinla jooga qaarkood saddex sana xafiiska joogaan waqtigoo ka dhammaada marka haddii muddo kor- ku darsi iyo muddo korasi la diidan yahay iyaga maxaa lagu ogolaaday
Een, waa mahadsantahay dabcan heshiiska een, golaha wadatashiga qaran ayaa waxaa uu ku jiray in la mideeyo doorashada guud ahaan dalka in la mideeyo Een, ah, horey ayaa mataqaanaa goluhu laakiin ma ahan hay-ada baarlamaan maahan waa waa shakhsiyaad siyaasiyiin oo go-aano siyaasi ay soo gaareen baarlamaankii soomaaliyana muu diidin haddii dad ka hor yimid oo diiday oo baarlamaankii dowlad goboleedka iyo kii federaalka aanu jirin dabcan mataqaanaa ayaga toodii mataqaana siyaasi ahede sidaasay ugu socotay waxaa lagu burin karo oo jibin karana waa go-aan baarlamaan oo ama heer federaal ama heer dowlad goboleed ha ahaado haddaba mataqaanaa waxaas in uu qof dowlad goboleed joogaa waqti loogu daro ummadda ma jecla aanaaba ka mida ma jecli laakiin maxaan mataqaana ummaddii soomaaliyeed haddaan nahay aan ku bedelinayna waxaan ku bedelinayna waxaan u baahan nahay meeshii aan joognay labaatan iyo dhowr sano inaan hore uga socno oo doorashooyinka la mideeyo oo isku waqti laga dhigo labo mataqaana in doorasho wax mataqaana duruufteena la jaan qaada ay la qabto midda hadda aan ka hadlayno oo ah lix bilood wax u dhow iyo diyaar garowga iskuma filna waxaa la leeyahy ani waxaan aaminsanahay haddii aan isku tashanno soomaali ahaan waa la gaari karaa dowladda waa mid aan sheegay inay dabacdo oo dadka la hadasho oo dhegaysato ayada oo frameworka hadda jira lagu dul shaqaynayo waa loo baahan yahay dabcan haddaa dib loo soo bilaabaa oo heshiisyo siyaasiya la galaa heshiisyo siyaasiya hore loo soo galay inta hadda sagaalka qof ee maalin walba wax soo saxiixaysay sagaal ka fiican soomaali uma imaanayso heshiis siyaasiya waa la soo galay baarlamaha soomaaliyadna waa soo saxiixay intaan maxaan ka hagaajin karna oo wax wanaagsan ku dhisi karna midaan rabaa marka inaan si fiican u sheego doorashada saddex heer waay hadda heer deegaan iyo heer dowlad goboleed iyo heer federaal waay tan xasaasiga aniga waxaan qabaa inay tahay tan federaalka iyo tan dowlad goboleedka golayaashii deegaanka oo puntland hore u qabsatay oon hadda nagu jirin ayaa hadda la rabaa dowladda inay qabato oo aan aaminsanahay inta ugu badan degmooyinka in la qaban karo culees badan male siyaasiyan aniga saan aaminsanahay golayaasha deegaanka in la qabto culees badan male dhaqaale ahaanna waa macquul waa la qaban karaa soomaaliya waa isku tashan kartaa oo budgetkeeda iyo intay isku tashato ayay mataqaana ka shaqayn kartaa marka aniga waxaan aaminsanahay waxaa wanaagsan waxa la qabtay ayaa ka fiican waxa noo dhimane aan ayada wax ku dul dhisno
shaatakh in mar kasta bulsho rayada aad tidhaahdaan walaaqa noo muuqan marka laga yimaado shakhsiyaadka qaldan ama meelaha qalad ka jirna farta ku fiiqdaan oo tidhaahdaan waxaana qaldan ma siyaasaan baa idinka hortaagan mase dhinacyadan u bislayn inay inay dhaliishiina maqlaan
waa mahadsantaha horta anaga siyaas ahaan wax naga hor istaagsana ma jiro keliya wada shaqeyn la-aanaa jirto waxaa adugu faraxsana inuu xuseen maanta yidhi bulshada rayidka ha ka shaqeysa arrintaas laakiin bulshada rayidka iyadaaba wada shaqeyn balla oo xog la oo acceska dowladda loo lahaa la maxaan cid wax u fahansiina wax u sheegnaa tan labaad muhiimadda waxa ay tahay doorasho dalkan in laga qabto ama qof fiican ama doorasho wacyi dalkan la socon karta in la qabto waxay la tahay dadkao dhan lagama maarmo waxay u baahan tahay in lahaansho la wada muujiyo waxay u baahan tahay in dadkao dhan laga qeybgeliyo kii talo ku darsanayo kii ra'yi ku darsanayo kii dhaqaalo ku darsanayo kii waqti ku darsanayo kii fikir ku darsanayo inta waxay u baahan tahay in la gergeliyo waxaa noo muuqato ilaa hadda in meel kor oo kooban lagu hayo oo aanan hoos usoo degsin annaga tale aan ka geysano iyo wada shaqeyn aan la yeelan iskala horta marka hore waxaan ku tali lahaa aniga dowladda dhexdeed inay wada shaqeyn yeelato oo ay maxaa yeelay waxaan xasuustaa labada kun saddex labaatan saddex markii la yidhi june labada kun labaatan afarta la qabanaa doorasho february oo labada kun labaatan afarta aanin mas-uul sare ah aan anoo la shiraaya waxaan ku yidhi war june doorasho ma qaban kartiin ma la qaban karaa markaasuu yidhi maya haddii dadka waxaa u sheegtay in june la qabanaaye intaa shir qabataan idaacadda baa dadka la hadashaa dhahdaan wixii nooma suurtoobeysay waqtigaan ku dari doonaa oo dadku say u noqdaan xogogaal ilaan dadku aad shalax u sheegto xuquuqay leeyihiin inay ogaadaan waxa dowladdu ay sameynayso looma sheegin juuntii waaba la iska soo gudbay iyadoo waxba la qaban hal sano waxay qaadatay in guddi doorasho la sameeyo one year ayaa waxay qaadatay in guddi doorasho la sameeyo hadda lix biloodaa dhiman markaan leeyahay aniga awoodda dowladda ay ku hirgeli karta aada u yar dowladdu mana ka shaqaynayso inay awooddeeda ballaariso oo la caawiyo oo laga wada shaqeey oo dadku wada lahaadaan barnaamijkan ayaa aada mataqaana meesha ka maqan intii hadda saas tahayna waa adkaanaysaa mataqaanaa si loo gaari lahaa maaragta
waxaan ku dari lahaa aniga waxaa bulshada rayidka waa ogsoon tahay dowladihiisa waxayba dowlad asmar ka dadkii ka dhacay ee maxaakiimtii iyo cabdullaahi yuusuf oo dowladnimadiis haysto waa dadkii isu keenay qaabkii kastaa isugu keenaan oo meeshaas in dhiig sii socdo baajiyey carta ilaa yooman haada tii ugu dambeysay meediyaa ugu dambeeyaa irkii la sii waday labada kun iyo labaatankii markaa aragnay juun waxaan sameynay collation waxay ahaatuu soo wareegtay isbahaysiyan sameynay oo bulshareyda waa lagu caanamaalay oo waa broseska waa la soconoo ra-iisul wasaarihii ugu dambeeye la doortay waa ilaa iyo habeenkii teendhadii waa la taagnayn oo xasan la dooranay hadda dowladdan waxaan la yaabanaha iyadiioo mostly ka imaatay bulsho rayid waxa ay bulsho rayid uga didayso waxa ay uga didayso macaaradka shalay markay macaaradka ahaayeen anaga waxaan ugu tegaynay meesha ay joogaan jaziira fadhigooda talaan siinaynay taladii anaga annagayaan nahay maanta waxaa waaye mayima dowladdii ayaa la-nahayba annagiyaaba la mujtamacii kale maxaa u malaynaysaa marka wax yaran ku darsan lahaa wax yaran ku darsan lahaa waxa waaye waxa daayatina waan ku bilaaba warkayga riyo ma soconayso riya runtaa soconayso
xuseen bulsho rayad kuwii ugu tunka weynaayo maanaydkaysa hadday idin la-yihiin waayo haddaa la tashataan oo kale soomaalida intay joogaan waa mahadsantahay saaxiibada horta inay mataqaana dabcan wixii dhaliila oo dowladda ay qabaan ay qabt ay u qabaan ay sheegaan waa loo baahan yahay hal shayaanse dhihi lahaa dhaliisha dowladda loo qabo accesska iyo inay mataqaana bulshada rayidka kaalinteeda oo ay ka mid tahay in ayada ay yihiin dadkii bulshada gaari lahaa iskudayga dowladda ah in arrintaas la xoojiyo mar walba waa jira laakiin levelada laga yaaba inay kala duwan yihiin cabashada ay ka qabaan hadda gudoomiyaha asaga mataqaana gudoomiye shaatax noo markhaati kacay guddigay mataqaana hadda la kulmeen maalmo ka hor wasaaradda mataqaana markaay sameynaysay maxay ahayd xeerarka kala tashatay dastuurka ayaa mataqaana lagala tashadaa oo maalin walba mataqaana bulshada rayidka waa joogaan shirarka dowladda waa joogaan levelo wasiiray mataqaana la kulmaan ayagaa qiraay maybe waxaa laga yaabaa mataqaana haddee madaxda qaranka oo madaxweynaha iyo wasaaraha waxaa laga yaabaa in mataqaana aan helin ayaga naftooda waa kala shaqayn karnaa oo laakiin levelka ay gaarsiisa gaarsiinayaan anima aaminsani ajenda dowladeed oo ay kasoo bilaabato siyaasadda oo ugu horeyso mataqaana arrimaha doorashooyinka iyo dastuurka oon ayaga lagala talagelin ma jirto dabcan taladoodii ma looda qaatay waa meesheeda ayagaa ka jawaabaya laakiin levelka levelka ayaga mataqaanaa ay talada ku bixinayeen baarlamaanka soomaaliya xeerarka markuu sameynayo waa la tashanayay bulshada rayidka ah maxay ahayd wasaaradda way la tashanaysay oo hadda mataqaana guddigiyay la joogaan ka hor intaan guddiga la samayn iyo hadda kadib waa la waa la tashanaya mid oo ku saabsan mataqaana siyaasiyiinta iyo dadka soomaaliyeed ee mucaaradka ah horta mucaaradka dabcan waxaa laga rabaa inay principal yeeshaan oo ay foxkooda u ahaado nuxurka oo aanay siyaasad mutaxan oo ku qabso kula dheg aanay noqonin markaan saas leeyahay anaa mucaarad soo ahaa macnaha marka aan mucaarad soo ahayn waxaa annaga oo tiimkeenni xisbiga u b d oo markaas mucaarad ahayn ka shaqayn jirnay xeerarka ay golaha wasiirada soo maara soo mara ayaan inta ka doodno aragti ka yeelin jirnay baarlamaanka la tegi jirnay mucaaradka hadda jira marka haddii mataqaanaa baarlamaankii ay ka baqayaan inay aragti ka dhiibtaan ama ay laga yaabo inaanay aragti lahayn laakiin saaxiibada qaar waxay leeyihin baarlamaankii gacan kulaban uu galay iyada nafteeda dooda kama socdaan doodkama socoto fiiri tusaalaan kuusoo qaadanaya octoobar laba kun labaatan iyo labadii halkaana mataqaanaa dikaale ee noo dhow ayaa mataqaanaa labaiyo toban qof oo siyaasiyiinta soomaalida aan markaa xilka haynin ee ugu waaweynaa oo dhaliilaya dowlad goboleeda dowladda federaalka ayaa la isugu yeeray dowladda federaalka isugu yeertay aragtidoodii waa midda lagu dhisay afarta cutub ee dastuurka qeyb ka mida lagu dhisay waay in ayaga heshiis lala saxeixdo iyo in taladooda la dhagaysto kadibna baarlamaanka la horgeeyaa laba kale ah haddii marka haddaba sidaas ay tahay ay diyaar u yihiin dowladda mar walba diyaaray u tahay bulshada rayidka inay doorsiiso oo weliba dadka isu keento ay diyaar u tahay mid un baan rabaa inaan si fiican u caddeeyo haddii nuxur yihiin waxa la isku haysto fiiri ah garta ilaahay leedahay nuxur haddii yihiin waxa la isku haysto niyahow aan qaadano mataqaanaa laba xisbi aan qaadano iyo labaatan xisbi aan qaadano haddii wax sheekadu ay tahay iyo maya sideedaba laga hadli maayo inta xasan sheekh uu xukunka joogo la wada hadli maayaba sideedaba labay kala tahay nuxur hadday tahay dowladda xuseen aada u mahadsan yahay annaga waxaa moodaa inaanu fahmin wadatashi iyo engagement in lala falgalo bulshadaki in lala tashto labay kala tahay la tashiga anaga aan sheegayn waxaan ka wadnaa hadda golaha n c c da xuseen oo markaa xafiiska madaxweynaha joogay waa la xiriirda annaga waxaa war golaha wadatashiga qaran inta aanan shirin war talahana la weydiiyey ajandooyinka laga shiraayo aan talo ku darsan haddii taa la waayo war markii go-aanada ka soo baxo naftirkooda aragtidan hana la weydiiyo sida wax loogu qaban karo wadatashiga horta anaga aan sheegayno kaa ayaa horta kow kaa labo guddi doorashaa la sameeyey qaabka loo sameeyey sida loo sameeyey wadatashiga kamaana lagalama yeelan xaqa u lahayd inaan wada tashi aan ka yeelano maxaa yeelay waxbaan ku waxba waxbaan waxbaan ku biirin lahayn waxbaan ku biirin lahayn marka waxyaabaha u baahan xasaasiyadda ah hadda sida dowladda uga jawaabtay arrinta jubbaland tala fiican aan ka geysan karin xoogaalaan inahayn deegaanka xoogaa ka nahay dadka xoogaa ka nahay tala fiican aan ka geysan karin lama fiirin waxaa laga fiirsha keliya dhinaca siyaasadda laga fiiriy dhinaca bulshada lagama fiirin marka talooyinka annaga aan sheegayn waxa ay tahay waxyaabaha tallaabooyinka la qaadayo saameynta ay yeelan karaan aad usoo kabshaata waqtigaan u dhamaaday taasaan ka
waxa waaye haddii nanaga ta- talagelinayo hadda guddiga waxa waaye waxa markay marka horeba hadday si kasta u wanaagsan yihiin oo u qurux badan yihiin meesha laga bilaabo jidka loo maro hadduu qaldan yahay qaladkay ku dhammaanaya hadda guddigan la la sameeyo sideed tobanka qof ah aaway kootadii haweenka maxaa si feeri adiga meeshi laga bartiiriyey marka haddii haddaba guddigaas aniga sideen ku aamini karaa berrintu inuu xaqayga u doodayo hadduuba qalad ku dhisan yahay maxaa mukhtaaraan siin doonaa xuseen ma- arrinta doorashada dowladaha hoose oo dabcan aada ugu alisaadahay qodobka ugu muhiimsan oo la isweydiinayo gobolka banaadir ee amnigiisa dowladda gacanta ku hayso dowladda maamusho dadka soomaalidu waxay qabeen rajo weyn oo ah in eh, juun ay soo dooran doonaan maamulkooda digreeta madaxweynaha guddoomiyaha cusub kusoo doorateen ugu yaraan gobolka banaadir maxaad u qaban weydeen haddii suuragal bay tahay inaad in- in in lasoo doorto eh, golaha deegaanka duqa magaalada Een, gobolka banaadir wuxuu ka mid yahay dowladaha hoose oo la rabo in doorashada laga qabto juunaa loo ballaansan yahay ummadda soomaaliyeed oo bulshada rayidka ay ka mid tahay waxaan rabnaa inay nala qaadaan nagu tijaabiyaan dowladda ay ku tijaabiyaan tookadan in mu- bulshada reer muqdisho bulshada taasayba sugayeenba maxaa magacaabista keenay Een, ah, waxaan ku sheegayaa soo ma ahayn dib u dhac kuma dhicin doorashadii iyo ansixintii xeerarka xeerkii oon la ansixinin guddigoo la samayn miyaa mataqaanaa doorasho la qaban karaa may soo ma hadda guddigii la sameeyey xeerarkii lasoo ansixiyey dowladda haddeer ay ficil u bedeleysaa wixii shuruuc iyo xeerar iyo guddi lasoo dhisayay haddeer waxaa diyaar loo yahay gobolka banaadir een, degmooyinkiisa iyo maayarkii muqdisho iyo golihii caasimadda in la dhiso waxaa diyaar loo yahay dhammaan een, deegaanada iyo degmooyinka dalka oo dhan inta suurtagalka ah in laga qabto haddeer lama qabanaayo zuugaan soo qaadanay yaan la dhihin ee, haddeer mataqaanaa sidii dowladda ay u qaban lahayd ha lagala shaqeeyo adoo hal daqiiqa yar halku muxuu ku jira ugu dambeyn Een, halka waxaa iga horeeya arrinaan rabaa inaan saxo arrinta wadatashiga ah documentiga ee, sharciga ee, doorashooyinka toddobaatan iyo saddex beej waaye beejka ugu horeeyo wuxuu ku bilaabanaa macnaa documentiga marka lasoo sameeyo ah dekreetadii madaxweynaha uu soo saaray oo uu ku ansixiyey sharcigan waa saddex iyo labaatanki novembar sharciga wadatashigiisa waxaa soo bilaabday lixdii novembar laba kun labaatan iyo afarta wasaaradda arrimaha gudaha haddii u fiirso waa warqadda ay leedahay ee brimisterka uu ku leeyahay u dira ee, golaha ee ba- ee baarlamaanka ayadana marka warqadda waxaa la qoray golaha wasa- ee, wa- wasaaradda arrimaha gudaha ay qortay lixdii novembar waxaa ku tiimbaraysan bixid inay warqaddaas ka soo baxday tobankii novembar sharcigan madaxweynaha wuxuu kusoo saaray dekreeto labaatan iyo saddexda macnaheedu waxay tahay toban iyo saddex casho ayaa la marsiiyey baarlamaanka lagu ansixiyey sharciga kaas waa kan loola sheegaa in may- maya aniga golaha wasiirada ka mahadlay waxaan ka hadlaa warqadda wasaaradda arrimaha gudaha ka soo baxday ee sharciga ku lafaaqan waxaa ku qoran ku tiimbaraysan tobanka novembar inay kasoo baxday dikreetada madaxweynahan waxay soo baxay saddex iyo labaatanka novembar sharciga ku lawafaaqiyin macnaheedu waxaa waa laba asbuuc ayaa lagu soo dhameeyey processkii oo dhan kaas waa mid kala leeyahay ee wadatashiga waay xagga idig ee hadda dan iyo waxay ku jirtaa horta number one waxay ku jirtaa in la soo nooleeyo golihii wadatashiga qaranka sababtoo ah madasha macnaha ah, qalad ha lahaado sax ha lahaato sababtoo soomaali waxay u baahan tahay wa- in ay wada hadasho ko midda labaad tallaabo walba oo aan qaadayno waa inaan ka fiirno colaad cusub may noo keenaysaa oo mana sii kara irreynaysaa mana sii waa soo dhaweynaysaa soomaaliya doorasho way u baahan tahay macnaha cid ku diidan ma laha laakiinse waxaa laisku haystaa war waxay tahay war proseska aan wada yeelanno wada talada aan yeelanno aan isla wada qaadno so marka fundamental waxay tahay golihii wadatashiga qaranka la soo celiyo madashana siduu sheegay hadda oo xuseen waan ku ammaana mar kale ee hala ballaariyo oo dadka soomaaliya talada ha lagu daro waa mahadsan tahay
wax ka yar hal daqiiqada ma
aniga waxaan soo jeedin lahayn eh, eh, runtii eh, talo loo dhan yahay in hoosha lagu wado eh, doorashooyinka waana tan lagu gudbi karo dhibaatooyinka hadda hortaagan dowladdan mar kasta inay ka fiirsato waxa la sa- go-aan kastoo la gaarayo saameynta oo yeelanayo iyo wax ka dhalan karo in laga sii baaraandeg inta aan go-aankaas la gaarin
waxaan kusoo koobaya aniga in madasha micnaha haddii ay isqabteen ayaga dhexdooda dad badan oo ka fara dhudhuuban ayaa jiro oo aqoon-yahan leh oo culimo leh oo bulsho rayid leh inay dowladda federaalka dadkaas adeegsato oo ay ku dadaasho doorashooyinkani waxaan inta meel la dhigo oo waxbaa lagu heshiin karaa timeka waa la kordhin karaa wax mushaakil male qof rabo in doorasho dadba loo noqdo maanta soomaaliya ma jirto ama macaarad xaafid marka waxaa la rabaa in micnaha dadka macaaradna aniga ma ammaanayo sababta macaaradna waxaan ogahay kursigaas intuu buurka ka koraayo keliya berita inuu isbedelayo taa waa waaye aragan usoo ahay marka aniga waxaan leeyahay ummadda ha loo daneeyo yacni dowladda federaalka ah cidday ay isleedahay
idaacaddeenii caawa iyo dunida v o na dhegeystayaal waanaga intaas waxaa idiin soo jeedinaya anuga ibraahim xasan garabey daanduleeye sidaa iyo nabadgelyo